bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayla dhegaystayaal haka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo tumiyoonay kowta badla tobanaad sannadda labada kun tumiyoonay siyeedkuu dhegaystayaal qodobadiisin ka dheega doontaan barnaamijka siyaasadda idaacadda warsan magaalada baydhabo weliba kumadaha ma idan maasanta horta ma fiirsadaa oo iniyo isdilaan waa la ogolaado karo oo la ogolaado midna ma ah taas shaka ma leh laakiin wada ku hadalahayne walaan cudur korta may sababi yana ini lankaha maadaama dadkan ugaasiyada dadki beelo mas-uuliyiinta aan ahaay oo walaan wasaaradda amniga ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya odayaalka dhaqanka yeeda ku dalbatiinya dhagale beelo walaale ka dagaalamahaya qeybo ku tirsan tuulooyinka gobolka baay saasoo kale dhegaystayaal barnaamijka kulanka idaacadda warsan walyaabo isinka dheegi doontaan wanina siinkahayna weliba kumadaha
afar iyo tobankii oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobankii ee ka dhacday isgoyska zobe ay ku xasuuqmeen dad fara badan oo muwaadiniinah oon waxba galabsanin ay nimanka al-shabaab u geysteen reedan xasuusay dhegaystow tomiyan iyo afarta oktoobar labada kun tomiyan iyo toddobada suuqii kudhiyaayo zobe golaha wasiirada markale ee shacabka soomaaliyeed iyo odaa xasuusiyeen dhacdadaasayji taasooyo ka baaqeen in la gobado doono munaasabad wiin islamarkaasayjina lanka talagali dadkii saamaynta ku deeri qaraxgii masiibada ahaay ee kudhihi magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya waxayna madashu ugu baaqaysaa xukuumadda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah inay heshiis degdeg ah ka gaaraan qodobka konton iyo afraad ee la xidhiidha awood qaybsiga guddiga reedan fiiryowka dastuurka magaalada garoweyn shirkuusan ku dareeri dowladda dhexe iyo qodobkaas yoonka baaqeen iyo walangusaarta go'aamee toddobaadka sayniska ee afrika magaalada baydhabo iyo nasiiban weelati in yeeda kudhiida toddoba kumada magaalooyinka guud ee dalkan soomaaliya iyo lanka talagalin barnaamijkaasusu kudhii maysay barnaamijka africa synis weeks ogmoogateen barnaamijka siyaasadda idaacadda warsan iyo dhegaystayaalku ku bogada doontange wasaaradda walbarashada orantaasiyada ku hadali si raaligelintuusan biyey oona sinkagaadne inti marirahay ninka wada gaatanaata maadaama sulang marirahay oo soomaaliya oo oo galadkiisu galena gararay marirahay oo raaligelinku bi xildhibaan waana ee wasiir fanax owsa kumada xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya yase ku hadali arrimooyinka la hariira aflagaadadii wasiir dawlihii uusan jaysadii lexjada maa'iga qodobadaas iyona qodobo kale ayaa dhegaystayaalka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maxamuud gaabsha ayaa barnaamijkan iniin farsameeyaha ayaa no suldaan bishaare nasiila darersi ay dhegaystayaal raadiyaan weliba useeya warsan muujyada f m t siyeed siyeed dhibisan lama megaartis mar kale ka dhowaada dhegaystayaal barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo haatay dhegaystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo labaatan iyo afartii saacati laha dhaafay weliba tuulooyin hoos gooyan magaalada baydhabo iyo ka dagaalamayan ama beelad walaala islamarkaasaytina iyo in hanayo markaas iska haysadan dhul beereed wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdirasaaq owsal hari idaacadda warsan iyo ku waraysani ee dagaal beeleedkaasayji iyone walaka wasaarad ahaan iyo kula dareera ha ciidan mahadsantiin radio warsan guud ahaan shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta idaacadda warsan ciidanan ka mahadsantiin dadaalka dheeraadka ee ummada isin haykan marka ciidan ka mahadsantiin kan kale walaa idaacaddahan la xiriiri wayba waa sida isin la socotaan afartii siyeedkii saaci ka dambeeyey deegaanada gobolka umbaay gaar ahaan degmada umbaydhabo duleedshe wadaha ku cusboonaday dagaalo beeleed oo udhexay lama beelood oo walaal ah oo degmada umbaydhabo wada degaayeen marka ini baaq nabadeed dandira oo anoo ka hadalaw magaca maamulka koonfur galbeed iyo kan wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya way dideen walyaabayo isku dagaaleen lamadaasay jabeelood sidee isin la socotaa ama lawada ogiyey ummata wayba ilaahay ka idkalaayay dhul iyo walsaas oo kale ini la kadooda iyo walsaase oo wal hadda oo ini lanisdilo beele in iska kaxaan oo munaasab aan hayn oo xilli iyo balan roogna casrijaayiligaas laku gudbi wal siyaabo noocaas oo kale ee ka bilaabatay oo shalay langlakidili deegaanka kurinjiis agaarsi beere ah dabcan xalay iyo weli gudan booyne inay tuulooyin la weeraray iyo bilaabatay iyo hiraabtun oo tuulooyin la weeraray oo dagaal isugudhiyey dabcan xiliyad oo duuradii ka dhow abaara shantii saac way badgeernay dagaaladii dagaaladaas oo ka dhex mareen beeloogaas lamada dhinina la kulanmi waabaan sheegnay inay oo yoroojiyaan dagaalkan oo dagaal beeleedka ah oo qolob meeliya roogda oo wal dhibaate hadda walidhii waaba dhiyeen wal inkunku badan lanjeysana oo qoladii hadda qolobka duulona ilgaare dowladda ka haayo doonta wali arrin eh hadda dhiyina kulley xildhibaanadii iyo wasiiradii yaa ku jiidan deegaanku iyo maamulkii dhanba inay roogaan oo la xallii doono dabcan marka wada gelinkii dambe warbixin ahaan deertay inay baaqii markaas unameelanka jeedini aqbalna oo dib galabtun haddana dagaaladii bilaawdeen oo dhowr meelood ka dagaalameen
wasaaradii amniga ee maamulka koonfur galbeed mas-uuliyadda meelesiin ku saaranahayti xaqeejii kortaan khasaarada lamada dhan iyo nis jeedsadeen nafeed
hadda tirada horta dhimashada oo hadda shalay ilaa ku bilaawa ilaa iyo maanta looyb waa lama dhimasho ah iyo lama dhaawaceew marka kulley walshacada hadda khasaare ka deertii kala mahayna inkastoo xalay inin sheegay tuulo kumida oo dad shacada oo bilaan i odayaal ee laka garaahay oo dirdilanka jeysadi laakiin lamadii dhina hadda wayba warbixinta kahayne kulley dagaal mahayna tan shalay qof oo beelbeer ee laka diri oo isku shibil ee ahaaye dabcan laakiin geeka hal dhimasho iyo lama dhaawace oo dadkii dagaalamaayay warbixintii ee ahan ahaaye anqoon dayteena ciidamo ilaa yoonay ku meeldeer ahaan iyo dhatitiido dhagalaw oo lamada beelot meelo shal deganyin la dejiyo dhatiyo
dabcan horta dhex galnay oo arrimowga injeedini ini baaqii ku dhega adkaadeen san haddanin muuqatu oo gelinkun damba dib indagaalameen beelogii marka dabcan mas-uuliyadii si guud oo maamulka goboleedka koonfur galbeeda saaranta sigaari wadan saaranta odayaalka dhaqanka ee beelagun degan koonfur galbeed oo inay arrintan askari geliyaan sida maamulka gobolka iyo kan degmada iyo golaha xildhibaanada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo in allah intisamo ku taliyaas oo jeel inay wanaag leh kawada noolaado bulshada qeyba iyo shargidiisanba suguulan ku qeyb qaadada sida isin la socotaan wayb waa dagaalo sokeeya dhibkiyo liyin isin aragdeen deegaankun dhibkaha mari iyo degmadun baydhabo wali dagaal sokeeya ama dagaal qabiil ahli ah waana lanka shal adkaana qolo hadda la ciribtiray oo reer awrigloo la ciribtiray leyna an laha inay dhisla teeganyi inay jahligii diblameenka naga lan wada kahu walaawun cudur marka yariyiya la deeri karo marka si guud wasaaradii amniga garab lakasiya golihii maraaqyada iyo guud ahaan maamulka gobol iyo degme iyo intisamaha jecelba laisku kaalmaysado sidii dhibkun intuka kasuru mufaade leana si an ka fidna oo lanka kanagana dhibaatooyinkii hore unku jarajari deegaanadan samaytena aramo kale ee la hariira dadaale sidii markalena isan qadka telefonka haatoy malaaqiin daraasan ciidaman daraasan wal tallaabee qaadena marka wejigii lamaad markii lan fiiriy dabcan wadna howlagii inay la xiriirna malaaqiiyadii iyo mas-uuliyiintii dowladda reer kusinaa madaxweynaha saraakiisha booliiska militariga iyo qeybo nabad sugidda intaba iyo golaha malaaqyada marka wayba mar lamaad iyo mar saddexaad baaq anjeediyaanay guud ahaan bulsho weynta reer koonfur galbeed gaar ahaan golaha malaaqyada dowlad goboleedka koonfur galbeed inay arrintan sida anka dhaqsiyaa badan hanfara geliyaan maadaama arrintii oo ay ka beelogiyo mas-uuliyiinta an haayeen iyo iyin dadkun inta ka dagaalamahay ilaa iyo shalay marka inay arrintii oo si gaar ah hanfara geliyaan oo arrintuun si hoose iyo sulax laka dhamaaya yaa eed anka ka baaqana marka iyo guud ahaan ummadda samaha jecelba
wadahadal iyonay doo meeli walma ku sheenas marbadisi lanfiri xiligan la suranyo ee sababtoo yeeda eta lama beelod walaale ya dhiisha meeli kadeeda hayan tillaabo kale ee markila ku gudaba ee baaqidiisan darteen ee maamulkii sinkasarayteen booliiskii la hadaloosha iyonay aramoogas kale dhan markila ku wada guduba tillaabo kale ee isanka dhexdhexaadii kortan bulshadaasi dhatajiida isdila hayan may eta siin qorshaysan ma idan maasanta horta ma fiirsadaana oo iniyo isdilaan waa la ogolaado karo oo la ogolaado midna ma ah taas shaka ma leh laakiin wada ku hadalahayne walaan cudur korta may sababi yaana ini lankaha maadaama dadkan ugaasyada dadki beelo mas-uuliyiinta an haayo oo walaan asalba dowladaba hadisi maadaama yo iyiin oo abfilangnagadayo oo arantun maxalka waara ku deeri karo waa muhiim waayo inayona ankahaan wasaaradda amnigana rool sheeqaadadaas shaka male mala ogolaado karo inay deegaanadu falal amni darre kordhiyaan marka waaba wala ogolaado karo la weelo karo mae maana kusurmaana geeka baseeni dabcan hoob ilaahay eroona haddana seedana shal dhexgalaana mala iska hayo cid walba cidiin oo xaalad abuur eh oo markaas ummadaba isla aragto oo beelagun inin wanaagka wada noolaadaan diidina sharciga la waafajiyo
dadka walyaabo iska haysadaan may ed dhul beereed waayo sida hadda meelo murunkaxa ku bilaawadi oo dilka kudhiyi an ka horreeyey horeyna mar murlanka murumiya jirta saas oo kale dhul beereed oo deegaanka walsaase markilaa kugudoba saata loo sir qaybta sayti saas oo kale magaalada tanbaydhab weliba ku jiraan bob dhul beele ideede bedke lisku boobahayo bedkii hoog lisku kahay sida maalin walba qofa bedshay maxkamadii landigdhowahayo maxkamad lanisadeerahayn arrintaa sayti wasaaradda amnigeeda la dareertay
dabcan baaqa hore aan ku saartay wasaaradda amniga oo arrimogaas oo dhulka ka saabsan oo hore aan ku hadalnay oo inay dhulkii bulshada la haysi oo lamboobo korna lanahan qaado korna taas horeya lan sheegi wala shaka ka jarabaa tiilayna ku surantay wasaaradda weli yotaa surunta ilaa yata dareerta laakiin tiyo bay dhobata kulley wal hadda kiis oo rasmi mahayna dabcan wali jaroona wal hadhiya oo bilaaya
horseed international hospital
hoollan huraana horalunk mooday teg i hanraab xarun caafimaado hagaagsan lankiito walaay hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horseed international hospital hawraar daawo laa'i hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaalan hagagsadaana heegan dhakhaatiir hoolkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey hadda la helay lakahabriiri horseed international hospital daawo heer sare eh mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta shala eh dhakhtarka udaree guud dhakhtarka awlaadaha dhakhtarka hindhoo dhakhtarka uduree hanraabti iyo dhalmada iyo weliba dhakhtarka qaliimo guud hal in lama ma'e qaybo xarunta caafimaadka ee horseed international hospital qayb emergency eh midwife
shirka khamiislaga golaha wasiirada dowlada dhexe ee soomaaliya waliba iyo inaxan iyo unkuku hadalhaan qodobo dhowraad ee amnigana qaybkay laakiinse se gaar ahaan waliba yoan i cilaamyana in la gobado doono kulan laka xasuusiyo doono bulshada soomaaliyeed ee xasuuqii tumiyon ee afartii octoobar labadi kun tumiyon ee toddobadii kaas oona iyahan lakabaal surmi doona bulshadii saameynta ku deerti qarxagaasayji ee masiibada usilahay wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi maxamuud xaamud iyo saxaafadus la hadlay marka horeysa waxaa wasiirka amnigana siiyey amniga guud ahaaneed ee waddanka iyo magaalada muqdisho waxaa lanoo sheegay inay tababarro cusub socdaan oo lagu tababarayo booliiska soomaaliyeed si nambarada booliiska soomaaliyeed loo kordhiyo wasiirada waxay aad uga doodeen xaaladaha ka soo yeeray maalmahan suuqa bakaaraha uu wasiirka naga xaqiijiyey in ay dowladda iyo ciidanka booliiska ay aad ugu hoolan yihiin arrintaasna meel la soo dhigay laakiin aysan ahayn mid laga seexan karo oo u baahan dhammaan wasiirada golaha ku jira iyo bulshaweynta magaalada muqdisho inay ka qayb qaataan amniga guud ahaaneed kadib waxaa laga hadlay wasiir khadiijaye waxay noo soo jeedisay isu diyaarinta xuska maalinta labaiy tobanka oo octoobar oo ku saabsan maalintii calanka soomaaliyeed la iclaamiyey waa ogtihiin calanka soomaaliyeed kun sagaal boqol konton iyo afartii maxamed cawaale allah u naxariistay macallin ayaa designka sameeyey arrintaasna waxay u baahan tahay oo berito ku aadan in galabta iyo beritaba laga howlgalo si calankaas munaasabadiisii ay ku madneyd loo siin lahaa kadib waxaa aad wakti badan loogu qaatay in lastusiyo dhacdadii xumeed ay masiibada aheyd ee dhacday afariyo tobankii oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobankii ee ka dhacday isgoyska zobe ay ku xasuuqmeen dad fara badan oo muwaadiniina oon waxba galabsanin ay nimanka al-shabaab u geysteen qaraxii ayaa laga hadlay iyo sidii loo xusi lahaa dadkii dhinta keliya mahe dadkii dadkaas ka soo haray iyo dadkii dhibaatoobay ku naafoowey oo ayagana si wax loogu qaban lahaa si dib u kabasho ay ugu soo samayn lahaayeen qiimaynta dhibanayaasha muwaadiniinta ah in la qiimeeyo dowladdana ay kaalinkeeda ka qaado waxaa kaloo la xusay eh, dadkii faraha badnaa oo soomaalida ahaayo eh, u gurmaday oo ilaa iyo afar afar milyan iyo bar iska soo aruuriyey oo meel walba ka timid tanzania ilaa iyo eh, south africa iyo eh, eh, norway eh, deeqo ka- eh, laga soo gaaray waxaa kaloo la xusay ee, dhammaan ee, dowladda iyo qaybaheeda kala duwan ee, culamaauddiinka dhallinyarada gobolka banaadir iyo haweenka qaybta ay ka qaateen ayagana waa la xusay Ee, in la sameeyey ee, maxaa leedahay ee, ee, guurtada afar iyo tobnaad afar iyo toban oktoobar loogu yeeray ee, oo madaxweynaha iclaamiyey sidii loo xoojin lahaa ayaa la- a- ayaa ayaa ayaa laga hadlay waxaa kaloo eh, debate la geliyey in maalintaas laga dhigo maalin qarameed oo lagu xuso inta soomaaliyeed oo masaakiina ee qaraxyada kala duwan ku dhimatay kanzoobe keliya maaha maahane inta kale oo qaraxyada soomaaliyeed ay- ay ku- ay ku idlaatay doodaas waa dood furan oo u baahan in ay golaha ay kasii munaaqashoodaan Eh, iyo waxaa kaloo la isweydiiyey dembiilayaasha falkaas galay maxaa laga qaban maxaa laga qaban karaa marka waa dood furan oon aan gunaanad lahayn laakiin waa dood ay wasiirada maanta ay soo soo bandhigeen isu diyaarinta iyo jadwa eh, iyo qorshe howleedka isxilqaan oo madaxweynaha cayamay waxaa ogtihiin in max- eh, in maka- maktabadda iyo madxafka iyo tiyaatarka soomaaliyeed iyo istaadiyo muqdishoba ay aan oo madaxweynaha iclaamiyey inaan gacanteena ku dhisano si aan uga maaranno eh, in mar walba aan u baahannahay kaalmo dibadeed waana wax dhici jiray oo dowladdan dowladihii so- naga horreeyey soomaaliya ay soo qabteen iskaa wax u qabsaya waa la dhihi jiray Eh, hadday marka bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ganacsatada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed iyo eh, shaqaalaha rayid dowladdaba ay iska wada qayb galaan waxaa xaqiiq ah in ay aan dhisan karno meelaha muhiimadda inoo ah annaga eh, ka dowlad ahaan marka jadwalkii ayaa noo soo bandhigay lacag ilaa iyo laba milyan oo doolar ayaa hadda ilaa hadda diyaar u ah Eh, waxaana loo sheegay inay ganacsada soomaaliyeed ka qayb qaadanayaan
قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
tawakal building material and the general service taariikh dimaleet waa lambatookadiisa tallaabadii dhimanayd ka horumarkii la tiigsidaay tawakal building material iyo bulshooy hadda la siinfuri badeeco buutay baahadiana la qabiya hadda laku bahi tujaar i tabaroolay antiiba inti guri teegata hanuun untooganahayt tiiba tiiba qalab dhisme laakiin tubay deer bakaarka qalabka dhismooda ee tawakal buildinga material and general service tala huma shalaayo tabtooy walka moodiyaa hadda teeganta taloy total qalab dhisma wal hakiin tubay tiigsoy bakaarka qalabka dhismooda ee tawakal baqaaru bareejayow dekadii banaadir bogshay faaruq an hayne besta qalab dhisma lahasba baalgeliyey buu berkoo baalweyn birimatiibo ahoo bidhaanti oo shishal eh berkoo laamyeeri gagaabi dhadheerbale berkoo shamiinde axsan ahoo ekisbayr an hayne feer ili feergundiina walaayba faracsho eh ee abtuzid intii barinjigi dhismayaalka eh eenog ahoo ada saarta idaalayma ee koy irita ka dhayso edaka ganaas meelo lahakiinka diyaariyo tawakal building material and the general service all in all irid iddeeq isqab agab dhisma irbadoon dhammanayna lahakiin tuba ing moogatoy tawakal building material and
barnaamijka kulanka idaacadda warsan magaalada baydhabo iyo dhegeystayaalka good ee jaarna ee qodobka kale ee barnaamijka waliba usaningaye africa science week barnaamijka lamaga bahi eh toddobaadka sayniska ee africa yeedalan qorshay inteeda waa magaala soomaaliya kumada yeeda kudhida magaalada baydhabo iyanagateto yeedana barnaamijkaas yeeda etatoye kudhidi kulankaasi tiiya waliba iyo goobro ku hayeen aqoon-yahana koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ee wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ankoreynti waliba ah, la hadalay saxaafadda agaasi maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee alqalam iyo nasaas oo kaleed ah, shaawil sheekh cabdiraxmaan oo ee xubin ku dareertay wasaaradda walbarashada koonfur galbeed ee soomaaliya
Eh, dhammaan way baan salaamanaa mas-uuliyiinta ee kulankan hanoola qayb galay oo aan iska jar ah maamulada jaamacadaha ama barofesoorada jaamacadaha walkudhikaw iyo agoohyaano macallimiinta dugsiyada iyo dhammaan ardada iskuulka alqalam qeybusha shalduwan oo xaadirka ee goobtaan iyo dhammaan intii kale marti sharaf kale ah oo magaashu haddana xusna ee goobta fuuga Ee, sidaas oo kale maylin hilmaamana bahda saxaafadda oo iyoona hooliwalku wadaanon ila roogaan may baan siinka salaamay dhammaantiin salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan kadib barnaamijka sida al-ustaad fuaad ka dhawaaji may baa ka magacaabayaa african sinus week oo marka usukaaladayaan inay markaas wada qabadaan madrasat alqalam oo magaalada baydhabo ah iyo machadka onlineka sausun somaali steam society machadkaas ayaa barnaamijkan iliisu fuli linku talagelay iyo madrasatulqalam oo isqaashadayaan yaa xafladan ama kulankan yaa wada qabanqaabiyeen sidaas oo kale barnaamijka maybal ku talagalay iniisu ka dhiya todoba magaalo oo kamid ah magaalada baydhabo ayaa kamid ahta yaa lainku talagalay inay ka wada dhiya todoba maalmood bilo octoobara toddobadii laha ku bilaaba ilaa iyo saddex iyo tobanka yaa lainku talagalay iniisu markaas ka dhiya insha allahu asal ahaan barnaamijka cabdullaahi una ankoyni noocaasu barnaamijka insha allahu furuudu doonaan biilaahi albaari may baan ila rooge marta ku socota wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha waxbarashada degmada iyo kan gobolka intaasa haddahana diirin oo una sugaani weliba wakhtigii raxmatullaahi may ku cudur daradaan hiraabta ee dib indhiinay wakhtigan ka horba ini una marka hilyahan oo kabu un shaltabna meele gorshadaana haytiin ku cudur daradaana insha allahu barnaamijka noocaasu lagjaradii iyo aqoonyaaniinteena la roogaan ay biyi doonaan wasaaradiina in roogta insha Allah furu doonto laakiin ana walaa ana ku hadal faday may buwa inii aan furno barnaamijka Abdullaahi qorshaha la kulay dantal kulay intaas niyaata hadafka la hiigsadaa ee la ku talagalay barnaamijka may buwa in aqoonta ardada kor loo qaado intaas la ku talagalay hadafka saas way maadaama shaygu is arday liin gobolaw may baa talagalku siiya khibrad iyo aqoontii iyo cilmiga ardada inay korliin ka qaado hadafka intaas way insha Allah een barnaamijyadan waan idinku tala galay alxamdulillah macluumaad ah ima aqoon ahlu kororsan lahayn professoradii inay fadhiyaan iyo waa insha Allah aan jeeri doona insha Allah hadii Ilaahay ogolaado
baada salaam ciidanka faraxsanay in aan ku qayb galna balse may ku cudur daaradaane kisto yar xiriirka oo wala la isticmaalahay meel raayis ee tiknoolajiyadan marna ka fasaxas marna yaa leekiiraad marka meelion xalay ini mise shalay haddii aanan luuqadda toosii shalay has wargeliin lahayni yaa xiriirka hoomaaday xilli danba milraas yaa xiriirka yaa halnay marka hameenkiina mise sideedta ama di shaqada ku shan qabaan xafiiska shaqooyin bare ayayna isqeybiyaan marka shaqooyinkaas bare un isqeybinay balaan un hiraabtun lahayni iyo haddana milraas kistoo dibanka dhiini taas intii martida iyo milrays baada waxbarashada iyo ardayda iyo meelinkistoo yarninka lu goonaadeen si ku raali geliyaan tankala mehan ciidan dhawaayane barnaamijka noocan oo ardayda diyaargarowga ka jarta laka dhiirigeliyo ka wasaarad ahaan marka hoo ilaahay ba ogolaada may maleeyay muhiimadanka weyn ini grade mesela grade 2 alif ama grade form 4rada dhammaan intii nasiibin heli iyo nay iskuulka geek meel rays ardadan ka badan ku rogda alqalam dhammaan meel rays hambal yeesan lana waan hadan ama nagaana jamciyada iyo maal maamulka iskuulka alqalam marka ardayda ayona sanadkan candidates ka amisa diyaar garowga jiraan imtixaankan national examke iyo namal rays guulbadan rajeen ilaahay falajay onayna mar kastaba garabaana dhammaan igoo iska hirina bahda waxbarashada oo insha Allah sida ogdiin intii haatan laha mari may fadhiye ustaada professor abu oo hay agaasimihii guud ee wasaaradda waxbarashada xilli dhaxdaasaay marka isroogni in badan ha isroogni sanadu sideedii hataa dhaafni kulley meel isticmaalaha eh social media la isticmaalaha inay haytaan xogtaas yalla ku yaaba xilligan ku horeeyey sana dugsiyadkan ku horeeyey saddex boqol toddobaatan iyo saddex arday iyo diiwaangelini iyo ninmilaha nin ku galeen national examkan ku horeeyey oo bilaawdaay bacda labaatan iyo shan sano ku bacda oo national exam la qaado kiakihigii shan boqol iyo lixdan arday yahay iskuulkan maylka qaaday alqal milar alcayn lerow kiakihigii lix boqol iyo jabahay kii zero seventeen iyo eighteen todoba boqol toddobaatan iyo afar arday ahay kan sanadkan hadda la hagaadin mahay sagaal boqol konton iyo laba arday marka taas mayka tusaase dadaalka la biyahay iyo namilrais tadawurka mise horumarka la suubiyahay waxaan u soo joognay barnaamij la roojera mehan roognay ana dadka barnaamijka waxbarashada oo socdo jeeriya ka tahanayo ku mid ahay may jaray barnaamij waxbarashada ka saabsan oo laka daadiyo b b c haddii jirti oo lagla rabo yuusuf xasan daadihiyo barnaamijkaas yuusuf xasan maalintaas daadihiyay igo sodo oo kalme haytay zero five ki hayd labada kun iyo shanta koleydaa sidaas adahay ma isbarbardhigilka suubiyaay gobollada bartamaha iyo soomaali bartamaha iyo koonfurta la rabo la rabo south and central zone la rabo ardayda sanadkaas iskuullada ku qalan jibiyeen oo dugsiga sare may la rayay dugsiga magaala madaxda amise oo gobolka bay baydhabo iskuulka yaala oo model baydhabo eh sanadkan meha u qalan jibiday leedahay labaatan iyo afar arday magaalo kale oo yarow la rabo burco binaansik yaala markii dagaaladii s n m t iyo meel rays dowladda dhiyan lakagaxaysid inuu ongogiyoone meelaraw tikal meelarays eldon laraw si lanka gaxay jaryo kala gaxay lang taajirahay inda deer laraw maalgeliye meelarays sida ceelash iyo kala landegi landegay magaalo magaalay tuuladaas oo tuule yarugu lare meelare shan kun iyo sideed boqol iyo meelarays jab arday ya sanadkan foonfoorod han qalan jibiyo shan kun iyo sideed boqol iyo jijab lanka haysada unin meelare baydho oo dhan gobolka bay oo dhan meelare afar iyo labaatan arday ah qalan jibiyo marka dareema kornaa meelun ha roogni iyo meel roogno marka ma in malayasa tiri koobtii amise meelarays subi igo meelarays fadhiyaan barfosarada barfosaradii oo meelarays waxbarashada in badan xoogaan igu fadhiyaan tiri koobtii inka dambeyti oo soomaali la suubiya adaha suubiyan oo litrasiga soomaaliya meel rahay boqolkii labaatan iyo toddoba waay marka boqolkii labaatan iyo toddoba haddii aad meel rahaysa qaybna siida somaliland siida qaybna meel rahay puntland siida qaybna banaadir siida may malayas in yahna ka idayaan marka duulaanka meelasa lagu gaadalbade markasta may ka jarnana tartan goboleeda la ka jara oo la leeyahy tartan state sanadkan haddan ka dambooy telecomptas oo sagaal boqol iyo konton iyo labada arday konton iyo qib galay saasoo kale tiri kale may ku galayna mid hayso imtixaanka foonfoorada gobolka boqol degmada xudur santar kale may haysina afgoy hay marka markii lagu reebo gobolka banaadir shanta state ardaydan ka badan may hayn yaa haysani oo tira ahaan dadaal badan la suubi kadib sanad hore kasta yar mid hayso bulshada iyo mid bahda waxbarashada niyajab xooglayan inii madi imtixaankiisii la fadaa indhiyo ay dadaalkii ardayda suubiyaan dadaalkii waalidiinta suubiyaan dadaalkii macallimiinta suubiyaan ini may lalays markaas markas kale helo yaraay ee toobteen langalna haddana weli bila raadana boqolka ugu horeysa hataa maka jaraan leeh taas dadaal madi lagu suubi alxamdulilah sanadkan dadaalkii la suubi miro dhalshii wala argi marka markaas ma injeene ini as gobol isteed ahaana lan tartama marka haddana may lalays haddana gobol ahaan haddana an tartama iyana ninku baahanye khayr allasi waalidiintii meel raadiyo dadkan oo wejidii faraxsan ku muuqato caafimaadku muuqato hadadaale oo heerkaas adeertiya iyo maamulki iyo macallimiin intaas ha ahaayeen meel raadiyo ina aqoon gudbiyaayo meel raadiyo dadkan maasha allah geedka dhisan in rajayna guul iyo meel raadiyo rajayaan marka insha allah waqti oo kooban dartiis intaasaa ka reebade eedan mahadsantiin ujeedka mi ogaarasanayni meel raadiyo bal bal hangii golbarad ahaayaan ini unug idinkiirsan amise walaalka dhalay amise abtaga dhalay mise adkiiradaada idinkiirsan si walla ka bara inaad ka fikirtan kasa
Thank you. ibrow new iduminka wargaba idoonteeda sifaday alaaqismiha maraq weydiisiday ah ertoy maay bakaarka qalabta dhismeeda almuwiro maarnamey bombay dhowa baydhabakiyaala danteew ijeegu habaabaaniki jeeyin maay maytabelin maarinayso oo magaaja dhagoran gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maarigaas walaagi alaabhay asruugi arintan naskasheen adiina walilaahi amara qalab ismuku doonade alasayti bakoe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarni walyara ukummadu fuuluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa aboodan min shaygeeda aanas gooshana eedaga howal bilin inkiraana almuwiira alaab dhisme walku qoombax afar doorle iskorsaartii idoolay dhisitii aarishkoolay fadii isjiidkoolay roritii andhamiidligoolay lakoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isiin fadaadsan yagaaruursan umoogatan iligmarooduwa ayuunku dhoora edeeg faylahowa alaabti ismu kooshalgohaaso indunuisi iyo abuudabay umaangi itaaliya kiirinya alaabtiyaha dareerte afar beri sug meelkala aylikii gurne almuweera hilka kuweedhoy asar ii raabdhatiyo ilbaabjay ballaganya ku edeegoy intii adafanaas alaabtisme alaabta dhismeeda asriga ee baqaarka
weli dhegeystayaal magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland waliba isuku dareera ee shir lanku hadalaw arrimooyinka la xiriira riidanfiiryowka dastuurka islamarkaasaytin usayiko dastuurka kumeeldeerka ee dalka marahay heer gebagabe islamarkaasna lakwada kulamo badan iyo laweeladahayeen guddiga riidanfiiryowka dastuurka bulshooyinta soomaaliyeed maamul goboleedyada iyo inay dowlada dhexe dalka soomaaliya ayaa shirkii garowe soon ku dareeri reedan fiiryowka dastuurka weliba dowlada dhexe iyo anka baaqina inse deg dega go-aamo iyo inasasoodka reedan fiiryowka xalliku gudeera qodobka qonto iyo inay afraad ee dastuurka kaas owse iyuka ku hadalow awoodo dowlada dhexe iyo inay maamul goboleedyada dhatiida iyadoo ku dhexayd
war murtiyeed kow iyo tobanka oktoobar laba kun siddeed iyo toban shir la tashi oo socday muddadii u dhaxaysay sagaalkii ilaa koob iyo tobankii oktoobar laba kun siddeed iyo toban laguna qabtay magaalada garoowe ee puntland ayaa waxaa isugu yimid xubnaha madasha guddiyada dastuurka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo ka kooban guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka guddiyada dastuurka baarlamaanada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo xubno ka socda guddoommada baarlamaanada puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle shirka oo ahaa kii labaad ee madasha waxaa furay guddoomiyaha golaha wakiilada puntland mudane axmed cali xaashi shirka waxaa diiradda lagu saaray soo jeedinta shanta cutub ee hore dib u eegista loogu sameeyey waxaana natiijada shirku noqotay sidan soo socota kow waxaa si rasmi ah loo daahfuray la tashiga natiijada dib u eegista cutubiyada koowaad ilaa shanaad ee dib u eegista lagu sameeyey labo warbixinta soo jeedinta wax ka beddelka cutubka koowaad ilaa cutubka shanaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah ayaa laga dhegaystay guddiyada heer federaal ee soo diyaariyey cutubyada saddex xubnaha madasha guddiyada dastuurku waxay ka doodeen shanta cutub ee dib u eegista lagu sameeyey waxayna soo bandhigeen aragtidooda ku aadan soo jeedinta guddiyada dastuurka ee heer federaal afar waxaa lagu ballamay in guddiyada dastuurka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka kula noqdaan baarlamaanadooda loona diyaargaroobo sidii la tashiyada loo gaarsiin lahaa golayaashooda iyo shacabka ku dhaqan soomaaliya oo dhan shan madasha guddiyada dastuurku waxay bogaadinayaan dadaalka badan ee ay sameeyeen guddiyada dastuurka ee heer federaal ee soo diyaariyey cutubyada koowaad ee soo diyaariyey wax ka beddelka cutubyada koowaad ilaa shanaad ee dastuurka iyadoo ay jirtay caqabado badan ee la xidhiidha geedi socodka dib u eegista dastuurka lix xubnaha madashu waxay isku raaceen in la tashiyada shanta cutub loo bilaabo sida ugu dhaqsaha badan toddoba shirka saddexaad ee madasha guddiyada dastuurku wuxuu dhici doonaa horaanta bishan horaanta bisha febraayo iyadoo goobta ay ka tashan doonaan xubnaha madasha baaq madashu waxay baaq u soo jeedinaysaa madaxda baarlamaanada iyo fulinta ee heer federaal iyo heer dowlad- dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah inay taageero wax ku ool ah ka geystaan dib u eegista dastuurka isla markaana laga fogaado wax walba oo caqabad ku noqon kara howlaha dib u eegista dastuurka waxayna madashu ugu baaqaysaa xukuumadda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah inay heshiis degdeg ah ka gaaraan qodobka kontoniyo afraad ee la xidhiira awood qaybsiga si loo si looga hortago dib u dhac ku yimaada dhammaystirka cutubyada shanta ah
Gaff, gaff. Gaff Media, gaff. Gaff, gaff. Shirkadda daawacadda. Gaff Media.
gambaleel iskool oo ku dhaweeraba arday goosdambeedka ku koodeen nankii daawaca gaaf media kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiya lindeerana shirkadda kagaraada goyti gaaf media garaasii doogahaabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkadda daawacaada ee gaaf media garaar garaar i garaaw male boorarkii istiikarada laa ku garbiisadow goobka shirkadoo daawacaada ee gaaf media gu'ideer gaaf media waligalii waliguddi wala gaardhikow male shirkadda daawacaada ee gaaf media daawacad deheb eh design door eh shaqaale khibrad i aqoon le garaajo lindeerana meeliyo ku holgalaayango shirkadda daawacaada ee gaaf media
xildhibaan fanax xukuumadda golaha baarlamaanka dowladda dhexe ee soomaaliya weliba usiinu ku hadalay ee gaf usoo jeysada wasiir dowlihii maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya kaasaytii usahay markii dam raaligelinku islamarkaasaytin horeytiisu gafkanka jeysada lixjada maayage wasiir dowlaha ayaa sheegay in xilla xildhibaan fanax usaal hadiid idaacadda warsan iyo waliba usiinu ku hadalay ee in tato iyo raaligelin lahan gudbi islamarkaasaytin wasiir dowlaha golaha baarlamaanka hortatiida raaligelintaas usoo kukobi waa kuwaasoo idaacadda warsan la hadalo
bismillahi raxmaan iraxiim bashaaro waxayd iyada mahadsanto adigoo mayla raay mas-uuliinta iyo howlwadeenada radio warsan siin mahadnaga midda lamaad wali fadeehe in aana mayla raay oo aan mahadnaga dhammaan ummadda soomaaliyeed odhon in aanan mahadnaga gaar ahaan dadka mayla raay oo afka maayda ka hadalo naantana doonhaange anka mahadnaga taasoo na ana fodow in mayla raay waa sideedii bilo mayla raay buuqbuugi mayla raay oo kadhii baarlamaanka gudaajiyey taasoo qodob oo dastuuri ah oo qodobka shanaad dastuurka federaalka qodob ee mayla raay laiska haysaday oo runtii dhammaan ummado soomaaliya intii badan meelbi roogan mayla raay runtii kudhedhiyeen qeybtii ku qaadeen iyo mayla raay arrinteeda haysasaday oo mayla raay oo tilaabadii ku qaadeen runtii iyada iyada aan kamahadnaga weli kalena aan sheega fadayhan dhammaan mayla raay dadka soomaaliya shacabka soomaaliya oo arrinteeda hayti ciidan ku imaadeen maalintii oo shalay hayti oo taarikh tuman mayla raay bilo tumunaad lama kun toman siyada shirka golaha baarlamaanka iyo arrinteeda hayti meeli gudaaweyey wasiirkii wasiir dowlihii wasaaradda maaliyadda raaligelin abi golaha shacabka baarlamaanka federaalka iyo horkooy arrinta qodobkii dastuurigii mayla raay way kubi raaligelin kubi marka wali faday hadii ilahay raali kanaad inaanan sheega qodobka isugu hayo wal ku heli wal ku daawowi in mayla raay dhalinyaradii mayla raay oo arrinteeda ahay kudheeroti waa waray hata ku bilaawda mayla raay lanka isugu hayo mayla raay waa mar haddii may qofka bani aadam o galda ma koro mar haddii raaligelin bi si raaligelinta usan biyey oona sinka gaadne inti mayla raay ninka wada gaatanaata maadaama sulang mayla raay oo soomaaliya oo oo galadkii galena dhereday meel rahay oo raaligeliinku bi in meel rahay raaligelintaas wada qaadana wal waldanba hataa meel rahay laan ku qoro lakurooji oo yasi gaaraan ku codsade raaligelintii oona qaadnay meel rahay oo golaha shacabka soomaaliya o dhan qaadeen tin gaatan nagata maya golaha shacabka wali wakiilku weyna meel rahay soomaaliya o dhan oo wakiilku weyn gaar ahaan meel rahay oo dastuuri ata qodobo kamid ah dastuurka tilmaamo meel rahay xildhibaanada soomaaliya o dhan waa mas-uulka weyn gaar ahaan meel rahay wali haddana matalaad gaara ku saaran maa deegaan doorashadii allah ku dooraya way ku saaran tahay matalaad gaara maadaama markuuna unoo matalaadan afkaas ka hadalaan in mayla rahay masaalida unu gaadan la wada gaado ayaa horta mayla rahay ku codsadaa tan kale haddii ilaahay raala ka nagada wali kadada ala doognaha wali kadada ala doognaha in mayla rahay xildhibaanada laha shacabka kajara iyo kadadaalan ma marti golaha shacabka la rooga in mayla rahay loogu diyo anlaxishoone yaa ka hadalan mayla rahay kuley waa doonaan ilaahay hadin shay xildhibaanada agagka sarena xildhibaano kalena xildhibaanadaas nafta tiibtiyo in loogu diyo ankuxishoone oo ka hadalan runtii xildhibaan xuseen xildhibaan xuseen oo agagka sare ka jar runtii mayla rahay eedayedan kama hadnaga waa lanka mayla rahay oo arrinteeda haytay oo si daryaalkun daba mayla rahay oo gacan kujeysda geekan ka dambe hayteen male oo guddiga meel raay oo guddiga meel raay oo duweytisa dastuurka su-aalo weydiiyey oo dee gabarta su-aalo weydiiyay dhigay susan ka jawaabay in meel raay madna- madnamo la muujiye weli kadada ala doognay haddii ilaahay raalle ka nagada weli kadada ala doognay haddii ilaahay raalle ka nagada doorashooyinka ha socda amunta mideeda tallaabooyin badan aga ala doogno hoob ilaahay raalle ka nagada walyaalahuna meel raay ka gorgorta ma doogno yow ayaku mid nagala doonaa in mayla raayada lankii madaxweynaha soomaaliya falow oo heshiiskuna la galaano kumid haada in mayla raay luuguda qorasta afka maayda in isboolada laka qoraw in heliiska la galna haddii ilaahay raalaka nagada lanka ilaahay riji ingeysi iyo kumid nagala doonta weliba aan wali gaba ahaa xildhibaanada mayla raay oo oo deeganada ku galaan hataa in sharuudo mayla raay oo oo lahaqusaxixa kumid naga xildhibaan kasta madis xildhibaan ha nagada golada iska tirsi af ka mayraraay maayda oo ismayraraay oo deegankaas kamid tahay inta ka hadaloon weliba xildhibaanada dambe ha gala doonaan hata walaasha wadlaanka walaa inta ka jarto fade markan dhammaan mayraraay runtii dadhayta mayraraay runtii kuqiyadoodii dhammaantiyo mahadgooniya waan jeediye laakiin inta liku maslaha way liku daawa weyne wali fadeehin wali codsadeehin in mayraraay raadiyo warsan dadka wada geysi eedayadan mahasanti diintakin dereelusku moose horeylanka maa maahdi tan hatirowda maka qasabtaana inti iyo ku hadalan lexjada maayiga kol ku qoran eedayadan mahasanta hata naftiya mayla raay waa isbedel hadhi maalmoon isbedel ha bilawday waana kulli hobilahay raalle ka nagada bilowon fuudahanay ahay dareema kuan wal kasta meelay ku bilawdaan qoflay bilaaween meela ku bilawda insha allahu ilahi idinshi in badan oo xildhibaanada digin mirafle oo mayla raay madiyo shirka ka hadalayaan afyo ka hadala doonaan afti ka hadala doonaan hoob ilahi raalle ka nagada ilahi idinshi araga doontan taasiyada hayta mudan hooliya mayla raay waa socota in badan xildhibaanada iska afgoranay arrinteeda haytay hataa mayl raay hadii lanki hataa afkan gordaana lang mayl raay oo wali lahlaayaha afka maydana kasaw afmahatirigina kasaw yajara shagaali kawaala mashaara langore mayl raay waa turjumaada nagala meeda la fadhiisiye waa bilaahi
sahasayti wasiir walindakanaada iska dhidheelo ilankay golihii baarlamaanka sharcigii iyo gore in qof walba laxajadiis ka hadalo si gaar ahaan maay maxaa tiri lancilaami inte lankadale madaweynagi makasor looqoda maayiga ra-iisul wasaarigi sarasmiga looqodi maayiga makadala kor gudoomiyaga baarlamaanka keliya qofkuusa kahadala kor laxijada maayiga yalan firi kor lamadii mas-uul kale angasarayti hadiise laxijadii maayiga oo ankasaar ilaa yata walba maasiindho way faro gacanta walma ka kaaytan mandhakanaada sodoogin ilaa ngatalayba aas aaskay maraysan isun oo lambasanid oraad ka jartan xildhibaano kalaasiin kuhurayn yoona hore isanay doogin lahan arajaren eedayadan mahasanta horta mayl raay xildhibaano badan oo mayl raay oo oo oo oo afka ka hadalaasa oo hore madib oo baarlamaan ka hadalaayo afa kiisho ka hadal jaran jaran laakiin mayl raay waa welikiyada boqolkiiba konton intiisa ka hadala boqolkiiba konton mayl raay oo afka meel afkaalka afka afmahatirigi ka hadalaya suurtagal eh walinakii sheegayin runtii dadka mayl raay oo musharaxiinta madaxweyneyaalka madii oo musharaxiin oo mayl raay oo fadaayaan od fadaayaan dhammaanti afmaayla kala hadalayaan i dabsadeen hataa ma raayo inta badan madun dadka hataa lanka hadii afmaatirin ka afmaayin ka hadal koran antio badan horta dhigdi ku gordayan antio badan hataa runtii dhigdi ka kasaan markan wali wali ka raji wiilma hadii ilahay raala ka nagada walaa wali kirinta horta lanka kiishee kirinta ad hadii ad may raay ad ad kika ulees saarta may raay dadka kalena ka khasbinin laakin hadii ada kuu wareegata hadii ada kuu wareegata may raay waa maka khasbanaadeen wali muhiim ah madun dadka digil miraflaaga in mayra raaya tusaalahaan lixdan sagaal hadawaanga mayra raaya lana لحدنا شغال كحدوان صدم حدوان له بطا أفتق حوالنا تا أفتق ما إذا حوالنا تا نولي المشينا أنت الدريرة هو بلاي رعلك نيو
guud ahaanba dhegeystayaal waliba intaha kaga bagabeeyana barnaamijka kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo nasol daambishaar meyuseena derelsihay intideedan kulamaana kokalamada saas iyo neemanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh